nación beneficiada en Arabia, incluso lugar la próxima dibadda ugu dooran madaxtinimada xaaladda dunida cadaalada gobolkaasi walaha dhexey muddooyinkii ugu dambeeyey ku dagaalamayeen beelo walaalo ah isbedel kadib markii dowladda federaalk soomaaliya ciidamo ay kala dhex dhigtay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya oo magaalada washington kula kulmay guddiga arrimaha dibadda aqalka golaha wakiilada dalka maraykanka gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir iyo xogayaha guud ee gobolkan oo kormeer uu kuurgalaya xaaladda amniga caasimada muqdisho ku tegay qaybo kamid gumariyaashiid ee gobolka banaadir dheeltaajo axmed mataan xasan ayaa lagu caleemo saaray degmada bartimo ee gobolka nugaal akhbaaraha caalamka warkanas waxaad ku dhegeysan doontaan waxaa kamid ah afhayeen cusub oo loo doortay aqalka wakiilada maraykanka iyo sulig lagu muujiyey iyo dowladda israa'il oo ka fikiraysa in weerar cunto ah ay ku qaado marinka khaza
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g plus ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
subax wacan oo wanaagsan waa subaxnimo khamiis ah taariikhdu ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha oktoobar laba kun saddex iyo labaatan intii aada maqasheen waxay ahaayeen dulmarka warkayga subax u diyaargaroowa isagii oo intaasi ka faahfaahsan haddii aan ku bilaabo xaaladda gurmada cadlo oo gobolka shabeellaha dhexe oo muddooyinkii ugu dambeeyey ku dagaalamayeen beelo walaalo ah oo halkaasi waladego ayaa degan kadib markii ay dowladda federaalk soomaaliya ay kala dhexdhigtay beelahaasi ciidamo ka tirsan dowlad federaalk soomaaliya oo amni xaqiijin halkaasi u jooga beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamayay degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa ay ka dilayeen haldoorka dhalinyarada iyo sidoo kale waxgaradka ku nool degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe dilkii ugu dambeeyey waxa uu dhacay labo maalin ka hor kadib markii macalin iyo ardaydiisa wadada loo galay laguna dilay halkaasi iyadoo aana qabiil oo kaliya loola jeedo haddase xaaladdu waxa ay tahay mid ka roon sidii hore waa ayna digmin tahay oo wax dhibaato ah hadda kama jira degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya sheekh aalin maxamed nuur madoobe ayaa magaalada washington kula kulmay guddiga arrimaha dibadda aqalka golaha wakiilada dalka mareykanka kulankan waxaa looga hadlay sidii ay xiriir iyo wada shaqeyn u yeelan lahaayeen baarlabaanada soomaaliya iyo mareykanka islamarkaana ay labada baarlabaan iska kaashadaan dhinacyada horumarka gudoomiye sheekh aadan madoobe ayaa ka warbixiyay shaqooyinka baarlamaanka shirooda oo ansixiyey baarlamaanka kow iyo tobanaad hanaanka diin cafinta iyo dagaalka lagula jiro al-shabaab sidoo kale gudoomiyaha ayaa ka hadlay in la fududeeyo isu socodka labada dal iyo in la abuuro xiriir ganacsi guddiga arrimaha dibadda golaha wakiilada dalka mareykanka ayaa baarlamaanka soomaaliya ku bogaadiyay dadaaldo hormarineed iyo shaqooyinka hortabinta u leh hanaanka geedi socodka dowladnimada dalka ay wadaan waxayna tilmaameen in baarlamaanka soomaaliya uu mareykanka la sameyn doono bog cusub oo iskaashi ah gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka dalka sheekh aadan madoobe ayaa ugu dambeyn u mahadceliyey golaha wakiilada iyo guud ahaan dowladda mareykanka taageerada joogtada ah ay siiyaan shacabka iyo dowladda soomaaliya kulamadan ayaana qeyb ka ah dadaalada uu gudoomiyaha ugu jiro soo celinta iyo hagaajinta xiriirka wada shaqeynta uu baarlamaanka soomaaliya la leeyahay baarlamaanka adduunka beeldaaje axmed mataan xasan ayaa lagu caleymo saaray degmada burtinle ee gobolka nugaal sida warkan oo noogu soo diray weliyahay halkaasi noogu soo waramo burtinle gobolka nugaal ayaa maanta lagu caleema saaray beeldaaji axmed mataan xasan oo kusoo biiray simada dhaqanka puntland iyo kuwa soomaaliyeed xafladda caleemasaarka beeldaajaha ayaa waxaa ka qayb galay simaka kale iyo dowladegaalka soomaalida etoobiya maamulka s c khaatuma jubbaland gobolka banaadir iyo gobolada kala duwan ee puntland
Ahirkan lagu gawurtanki ibadah ينهر هذا الكلادين بلودا فهذا عدو شقيق ugu horeyntii beelweynta muuse nooleys oo ka mida beelaha degan soomaaliya ayaa usoo gudbisay isimada iyo bulshadii soomaaliyeed ee ka soo qaybgalay xafladda caanashubka beeldaajaha guud ee beeshaas axmed mataan xasan waxaa inaan ku hadlo afkii beesha beesha maanta beeshaan dhigtay ee isimka soo bandhigtay ee doonaysa in loo doorto waa beesha muuse nooleys oo magaceeda caankaasa hoosta loo yaqaano uu yahay udug sacdo waxaan rabaa inaan ninka ka tilmaamo ayga raalli ahaana reerka hadda maanta isimka dooranaya oo ah beeldaaje axmed mataan xasan waa deel inta badan dadka meesha fadhidaa ay garanayso laakiin degan deegaano aad u kala fog laga soo bilaabo gobolka bari ama raasi casale iyo gobolka bari weyn gobolka karkaar gobolka mudaal yurub iyo degmo ka mida degmooyinka gobolka bakool ee gobolka la yidhaahdo iyo tibada hoose
maamulka gobolka nugaal iyo kan degmada burtile ayaa wufuuddii ka soo qaybgashay caanashubka beeldaajaha ku soo dhoweeyey degmada burtile iyagoona dhankooda habalyo u diray beeldaaje axmed mataan xasan oo maanta lagu caanashubay degmada burtile ee gobolka nugaal sidoo kale waxaan mar labaad rabaa inaan u mahadceliyo intii aan husay ee isimadu ay igu koogiliyeen inaan waa mahadsantihiin kasoo qaybgalka iyo imaanshaha xafladdaas aan ku calama saarayno beendaaje axmed mataan xasan waana idinkaga mahadcelina runtii xafladdaas beendaajaha nagala soo qaybgalay inaan xaqiiqiyan annaga reer burtilaa si xoog badan iyo xoog badan u soo dhoweyno waxaanan leenahay kelmaddeeda soo dhoweynta soo dhowaada soo dhowaada ayagoo ay ugu horeeyaan isimadu iyo bulshada dhammaan xafladda beeldaajo axmed mataan xasan ka soo qayb gashay haddaan maamaanta gobolka mugaal ku soo dhowaada martida timida ka timid daafaha caalamka oo dhan ku soo dhowaada maamulka baarka gobolka mugaal waxaan u hambaliyanaynaa waxa weeye beesha musanna isdhigtaade urur dhaxaadkaas ku soo biiray ee ku darsadeen waxa waaye isimada ummadda soomaaliyeed oo la xoojinaya ka shaqaynta waxaweye nabadda isku xirnaanta bulshada iyo midnimada ummadda soomaaliyeed horena ugu jeedaayay kasoo shaqaynayeen haddana way kasii shaqaynayaan haddii rabbi idmo isimadan waxaan ugu hambaliyeynayaa in uu ku soo biiray isim waxaweye tani yaraanteedii waxaweye aan aqaan waana qowl leeyahay isimada dhaqanka soomaaliyeed nabadoonada iyo waxgaradka ka qaybgalay munaasabadda ayaa si isku mid a usoo dhoweeyey beeldaaje axmed mataan xasan inta khariidada xorta ah intaas ayaynu wax ka ogaan anigoo weliba gaar ahaan ku hadlaya afka barasha mudulood anigoo ku hadlaya waxaan waatay hambalyo idinkaga sidnaa dhammaan barasha mudulood barasha udumaasahay beeldaajaha iyo bulshada soo dowlatay waxaan leeyahay hambalyodaas ka gudayna runtii beeldaajo waxaa soo xulateen oo maaragtay barasha gudahooda laga soo xiray oo nin aqoonyahan ah oo maaragtay inta aan ka bartay aad u ahlu sharaf ah axmedow is ilaali cadaaladda isku ilaali aayadaha qur-aanka isku ilaali axaadiista isku ilaali cadaaladda isku ilaali waxaan isugu yeeyey xafada beedaso axmed oo runtii aan la yimi xaruntii dowladda sasiiya laascaadood dadkuna ay ku yimaadaan raxa yar dowladda etoobiya aad iyo aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweyn waan ku leeyahay beerbaajo ku soo dhaweyn golaha dhaqanka ee soomaaliyeed soomaalida waxay ku lahayaa geedgeedkini dadku waa yaqaan nabadeedkina dhaxal ku waa yaqaan waxay leedahay waxaanu maanta isugu yimaadnay lawsinta ka dhimaayo waa wax uruuriya waa wax soomaaliya dhaqan ah waa wax haddana xagga diinta markii la yidhaahdo waa qabsan xafladaha qaymahan badan iyo musuuliyadda la isugu imaanayo iyo wanaagga la isfarayo iyo go-ada la isu jecelayo ninkan xafladiisi qabatay sidaa ayaa damaaneedu inay dadka soomaaliyeed ee isugu hogaaminayaaneedu ay maanta ku wareejiyaaneedu aad baad u mahadsan tihiin waana idinka gudoonayey waa idinka aqbalnay ugu dambayntiina beeldaaje axmed mataan xasan oo ku soo biiray saaxadda dhaqanka soomaaliyeed ayaa u madaeliyey wafuuddii ka soo qayb gashay xafladda caanashubka isagoona ballan qaaday inuu si cadaalada ugu adeegi doono ummadda soomaaliyeed waxaan afka beesha ku hadlaya xafladan intii loogu yeeray oo ka soo qayb qaadatay si niyadsami ah walaalii ay soo ajiibtay iyo intii la ajiibtay laakiin duruftay u saamixi weyday iyo soo xaalintuba yani aad baan idin hadalmiya aad baan ugu faaxsanahay xafladan aada loo soo maamuusay reerka soo magacraabay oo ummadday horkeenay oo xafladan quruxa badan soo abaabulay oo bulshada intaa leeg mas-uuliyaddeeda qaaday dhammaantood waxaan leeyahay waa ku mahadsan tihiin aada iyo aad baad ugu mahadsan tihiin marka koowaad waxaan leeyahay odayaasha ismada ugu horeeyaan iyo bulshada meesha isugu timi intii e b icy oo xilkaas lagu magacraabay oo culeyska badan iyo reerka intaa dhinac kala degan oo kala dhaqanka duwan oo bulshada soomaalida ka kooban tahay ka kooban xilka ay ii idmadeen in ilaahay subxaana wa tacaala uu ii fududeeyo oo haddii uu akhirada igu asturo oo kii ka cabaalad fara oo haddii uu akhirada aan ku eedoobin in ilaahay iga dhigo intii ii ducaysay oo ii ducaysay
bartilla aad ayuu u mahadsan yahay gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda gobolka banaadir axmed maxamed axmed deeriye iyo booqiyo xogweynaha guud ee maamulka gobolka banaadir faysal calaado afrax iyo kormeer ay ugu gorgelayeen xaaladda amni ah caasimada muqdisho waxay ku tageen qeybo ka mida degmada yaaqshiga gobolkan kormeerkan uu qeyb ka ah gudoomiyaha degmada yaaqshi suleymaan maxamuud maxamed fargax iyo saraakiisha amniga degmada ayaa waxa uu gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir midmid ugu xog wareystay qiimaha wanaagsan ee bulshada iyo ganacsatada isagoo nala shaaxaday odayaal iyo dadka deegaanka oo meel fagaara ku haweenayay yabeel ayaa sheegay in horumarkan uu noqon doono mid joogto ah oo lagu kuurgarayo amniga caasimadda isagoona bulshada kula dardaarmay inay qaataan doorkooda ku aadan sugidda amniga iyadoo la shaqeynaya maamulka degmada iyo laamaha ammaanka si looga hortago dabaraha iyo al-shabaab warkiisu waxaa aad saaki kala socotay raadiyaha dalsan waanaginta addu warkayga seega barahana bulshada ayay ka heli karaan isagoo qoraal iyo sawiro wata iyo maqalba marka warkiisa yamaalo
wararka la haysaa hubsiina helidoodi iyo fahamgelinta xaqiiqada waa halbeegsiga awood wadonsan ee halkaagii sow haatan helin